bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorroon wararka rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ciidamada ammaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxaa wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay u diyaargarowga imtixaanka sanad dugsiyeedka ilaa wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ayaa deeqo isugu jira dawo iyo raashin waxa ay gaarsiisay qaybta carruurta ee isbitalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir wefdi ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya uu hogaaminayo xogayaha wasaaraddaasi ayaa gaaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe taliyaha cusub ee qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa gaaray magaalada baydhab ee xarunta gobolka baay iyadoo halkaasina si weyn loogu soo dhoweeyey hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h c r ayaa walaac ka muujisay go'aankii dowladda kenya ay sheegtay in ay ku xidhayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakum ee dalkaasi kenya maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaa deeqa dawo ah waxa uu gaarsiiyey xarumaha caafimaadka ee magaalada jowhar wararka dibaddana dhegaystayaal waxaa ka mid ah dowladda suuriya ayaa waqti dheeri ah ku dartay xabad joojintii u dhexaysay iyaga iyo kooxaha mucaaradka oo ku adkayd maantay oo talaado ah dalka ciraaqna waxaa la sheegay hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda daacish in halkaasi lagu dilay duqayn ka dhacday magaalada amdaar ee dalkaasi ciraaq
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo talaado ah taarikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha shanaad ee mey sanadka laba kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadu ay gacanta ku dhigeen gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo la doonayay in shacabka lagu waxyeeleeyo afhayeenka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya ayaa radio muqdisho waxa uu u xaqiijiyey in ciidamadu ay qabteen gaari nooca hariyara oo lagu soo xiray walxaha qarxa gaarigani oo lagu qabtay agagaarka sayidka ayaa afhayeenku waxa uu sheegay in hadda uu ku socdo baaritaan isagoo sheegay natiijada ka soo baxda dib in ay kusoo sheegi doonaan laakiin waxa uu xaqiijiyey gaarigaasi in ciidamadu ay gacanta ku dhigeen iminkana baaritaan uu ku soconayo wixii warar ay kusoo kordhana dhegaystayaal barnaamijyadeena soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allah awoodaleh ogolaado wefdi ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya uu hogaaminayo xogayaha wasaaraddaasi ayaa waxay tageen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe wafdigaasi waxa uu hordhac u yahay wefdi ballaaran oo uu hogaami doono wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo dhowaan tegaya magaalada jowhar si halkaasi looga sii wado arrinta ku saabsan maamul u samaynta gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan warkani waxaa jowhar ka soo diray wariyaheenna cabdishakuur cali axmed wafdi ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka uu hogaaminayo xogayaha joogtada ee wasaaradda islamarkaana howrudhac u ah wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa ayaa soo gaaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaana ay kulan xogwaraysi ah la qaateen duubabka dhaqanka ee labada gobol kulanka ayaa diiradda lagu saaray waxyaabihii u qabsoomay duubabka gudoomiyaha duubabka dhaqanka ee labada gobol ugaas maxamuud cali ugaas ayaa warbixin ka siiyey wafdiga halka uu marayo wejiga labaad ee shirka maamul sameynta labada gobol oo dhaqanka ay hogaaminayaan waxaa la qabtay howlo kala duwan oo laga soo bilaabay hoos ilaa kor sida shir guddoonkii gudiyadii howleedyadii howlaha kala duwan loo xil saaray kadibna waxaan gudagalnay xadayntii ama qiimayntii waxaa halkan loo yimiday oo ah in hoos loo galo waxqaybsiga waxqaybsigu meel gebagaba ayuu noo marayaa insha allahu tacaala waxaana idinka codsanaynaa waktiga hadda socdaahi dhinaca dawladda ayuu ka socdaa annaga xaggeenna waa dhadhownahay waxaan rajaynaynaa marka inaan helno la joogitaankiina iyo halkan u banaansiiyo xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka rofeor yaxye cali ibraahim ayaa bogaadiyey halka ay wax u marayaan doobabka dhaqanka waxaana uu tilmaamay in wasaaraddu ay doonayso in bil gudaheed lagu soo gabagabeeyo shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wasaaradda arrimaha gudaha eh, waxaan ka xambaarsanaa aniga salaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo na soo haayo insha allah waqtiga soo socdo eh, si bal hawshii meesha idiin marayso iyo odaytinimadiisina uu s- uu idinkugu soo biiriyo Eh, sidoo kalena dee eh, dhaqanka kale oo naga maqanna eh, dowladda federaalka soomaaliya weli kama sabarsano oo hawshaasna gacantay ku haysaa maantadan idan hadlaan waxaan aada u rajaynaynaa in ergadeedii iyo hawsheedii iyo iyo wala dabqaadisteedii in in in gacanta lagu hayo waa inaan iswaafaq aragtidan iswaafaqdaa waa in kala duwanaashadeennu ay yaraataa waa in khilaafaadkeennu ay yaraadaa waa in isxoogsigeenna iskaalmaysigeenna uu bataa waxaa la rabaa laakiin in uu ilaa iyo xad u yahay mid loo dhan yahay la wada leeyahay la iska wada dhex arko dadku aysan ku dulmanayn lo- lagu waafaqsan yahay inuu yahay hanaan maamul goboleed oo xalaal ah oo dadka deegaankaas degan ay u arki karaan inay isku metelaan ulijeedku waa intaas insha allah rajada aan badan aan leenaha marka waxay tahay soddon maalmood gudahood ramadaanna waa nagu soo socdaa waxa naga xigo waa waa labaatan maalmood wax lamida waaye
xogayaha joogtada ah ayaa intaa ku daray in dhaqanka labada gobol ay ka doonayaan inay dedejiyaan go-aanka gaarista wejiga labaad ee shirka si loogu gudbo oo wejiga saddexaad war wanaagsan waay ilaa hadda waxaa soo yeeraysa ilaahay idankiisa inaad arrinta ay dhowdahay waxa dhimana ay yihiin boqolkiiba afar sida lagu yiri boqolkiiba afar marka wax dhibaata leh wax isoo- waa wax laisoo jijiidi kara waay in moodaladii wax lagu soo dhisay habqaybsigii iyo khilaafaadka markuu yimaado sida looga gudbaayo dabcan bini aadam wax laysugu daray waa dabcan wax badan baa meesha runta marka loo hadla ka imaanayo laakiin waxaas hadda waxaa la yidhaha political accommodation waa in lays aqbala waay adigana waxbaad ka sabre qofka kale waxbuu ka sabraaya ayada oo laysu turaayo dhanka kale aqoon-isu wadaarsi la xidhiidha xalinta khilaafaadka ayay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka u qabatay doobabka dhaqanka ee labada gobol kaasoo lagu faaqiday sida ugu habboon ee lagu dhisi karo maamulka labada gobol loo dhisayo ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyadoo laga tusaale qaadanayo dowlad goboleedyadii dhismay oo hadda ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya shirka maamul sameynta labada gobol iyo hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa maalmaha soo aadan la filayaa inuu u gudmo wejiga ugu dambeeyo kaasoo lagu soo xulayo ergada iyo xildhibaanada baarlamaanka labada gobol si ay u doortaan hogaanka maamulka cabdishakuur cali axmed idaacadda iyo telefishinka qaranka magaalada jowhar shabeellaha dhexe
aad buu u waansan yahay waryaheena cabdishakuur cali axmed wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay u diyaargarowga imtixaanka fasalka laba iyo tobanaad ee sana dugsiyeedka laba kun shan iyo toban laba kun iyo lix toban kaas oo dhowaan bilaaban doon ka bilaaban doona dalka warkani waxaa faahfaahinaya maxamed cali axmed ruuraaye
waxa uu qorshuhu yahay in kow iyo labaatanka bishan may la qaado imtixaanka dugsiyada sare ee sanadka labada kun iyo shan iyo toban iyo lix iyo toban iyadoo ay taasi jirta ayaa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ay faahfaahin ka bixisay siday ugu diyaargarowday imtixaanka agaasimaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabduqaadir ayaa sheegay in imtixaanka oo ay u fadhiisanayaan ku dhowaad labaatan kun oo arday ay u diyaariyeen goobihii iyo agabkii lagu geli lahaa iyo sidoo kale guddiga kormeerka Eh, sanadkan ardada imtixaanka u fariisanaysa insha allah haddii ilaah yiraahdo qiyaastii waa sideed iyo toban kun shan boqol siddeetan iyo sagaal arday oo ku guuleysa gobolada dalka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo dhan Eh, gobolada si ay u kala qaybsan yihiin iyo si ay kala yihiin iyo waa la faahfaahin doonaa marar kale laakiin gudahaan inta gelaysa waa intaas waxay imtixaanka u fariisanaysa sanadkan Eh, gobolada tiradoodu waa meelaha qaar inta badan waa iska yar tahay gobolka ugu xoog badan leh oo la fahmi karana waa gobolka banaadir oo tirada ugu weyn ay ka qaybgeli doonto oo taqriiban afar iyo toban kun oo arday ay imtixaan ku geli doonaan gobolka banaadir keliya marka waxyaabaha hadda eh, diyaargarowga ka mida oo habaysan waxaa ka mida eh, goobihii lagu geli lahaa waxaa ka mida eh, kaararkii ardada imtixaan ku geli lahaayeen oo asna qabanqaabadiisi iyo diyaargareyntiisi meel fiican ay marayso waxaa ka mid ah kormeerayaasha imtixaanka ilaalin lahaa iyo sidii imtixaanka loo qaadi lahaa arrimahaas kulli waxay marayaan meel runtii aada u wanaagsan oo aada u fiican oo taqriiban la dhihi karo dhammaad ay runtii ku dhow yihiin Eh, saad la socotaana waqtiga imtixaanka loo qorsheeyey in la qaado waa koo iyo labaatanka bishan shanaad laba kun lix iyo toban waxaanan rajaynaynaa insha allah ilaahay noo fududeeyo in waqtigaas la gooyo imtixaanka lagu qaado haddii ilaah yidhaahdo wasaaradda waxbarashada ayaa ardayda iyo dalladaha ugu baaqday in ay fududeeyaan tasiilaadka ku xihan imtixaanka oo muhiim u ah qabsoomidda waxaa kaloo inaan waqtigaas munaasabadda maanta uga faa'iidaysano waxaa jiray e, muxuu ahaa e, kharash yaroo looga baahnaa ardaydu inay bixiyaan si imtixaanka loo qaado looguna kaalmaysto howlihiisa loogu kaalmaysto oo laga rabay ardaygaba toban doolar horena arrintaas uu usoo gooyey guddiga qara- guddiga kumeelgaarka imtixaanka qaran u gooyey in ardayga laga qaado si imtixaanka loogu kabo howlihiisa taas marka waxaan rabnaa inaan kulli wada ogeysiino gaar ahaan dalladaha oo hawsha la socdo horena aan ugu sheegna in haddana ugu celino si loo dedejiyo hawshaas marka waxaan u baahannahay in hawsha la dedejiyo maadaama ay tahay kharash iyo muxuu ahaa hawl loo baahan yahay imtixaanka looga maarmi karin in la dedejiyo waxaa kaloo meesha ku jira oo ayadana qo- qodobkaas la socda in lacagahaas eh, accountigii daladaha la siiyey dad kale lama siin daladaha la siiyey in daladaha ugu soo shubaan
warbixintii maxamed cali axmed ruuraaye wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ayaa deeqe isugu jira dawo iyo raashin waxa ay gaarsiisay qaybta caruur qaybta carruurta ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir warkani waxaa faahfaahinaya muxudiin macalin cabdulle deeqdan oo maanta wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ay gaarsiisay qaybta carruurta ee isbitaalka banaadir ayaa isugu jirta raashin iyo dhar loogu talagalay carruurta taasi oo qayb ka ah deeq isugu jirta qalab iyo agabyo kale oo ka timid ururka soomaalida fiinlan mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ayaa deeqdan ku wareejiyey maamulka isbitaalka banaadir si loo gaarsiiyo carruurta ku jirta isbitaalka oo qaarkood laga keenay gobollo ka mida dalka kuwaas oo aanan haysan raashin ay cunaan agaasimaha daaweynta qalabka iyo xarumaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka mudane doctor cabdirasaaq yuusuf axmed ayaa deeqdan ku sheegay mid hordhaca oo ay ugu talagaleen isbitaalka hooyadii dhallaanka ee banaadir waxaan joognaa isbitaal banaadir een, maanta oo aan qaybta welibana caruurta waxaan ku wareejinaynaa isbitaalka deeq inoogaga timid dowladda finland oo ay ina soo gaarsiiyeen een, finland somaali association deeqdaasoo isugu jirtay qalab ee, isugu jirtay waxyaabo kale oo fara badan qayb ka mid ah qaybteedii koowaad oo waayadanba ay socoto qaybinteeda oo la gaarsiinayay isbitaalada iyo xarumaha gobolada oo dhan maanta waxaan imaanay inaan qaybtii ugu horreysay qaybtii koowaad oo isbitaalka banaadir ay ku leeyihiin qaybteeda caruurta ah inaan guddoonsiino isbitaalka waxaan guddoonsiinaynaa wa- waa raashiin caruurta loogu talagalay isbitaalka jiifta ee ka saacidi doonta insha allahu tacaala oo ah no- nooca boorashka loogu ye- loogu yaqaano oo isugu jiro saddex nooc een, iyo dhar yar oo loogu talagala caruurta aadka ee, u tabaalaysan ee isbitaalka jiifa waxaa xigi doona haddii ilaah yidhahdo isbitaal banaadir uu leeyahay qaybta qaybteeda labaad deeqdan oo ah qalab isbitaal insha allahu tacaala oo marka xiga la keeni doono agaasimaha qaybta carruurta ee isbitaal banaadir doctor raysal luul maxamuud maxamed oo madasha ka hadashay ayaa sheegtay in deeqdan ay la wareegeen ay wax badan kusoo kordhin doonto xaaladda isbitaalka oo hadda ay ku jiraan carruur u baahan gargaar waxaan u mahad celinaynaa dadka maanta daaqda meel soo gaarsiiya ay ugu horeeyaan wasaaradda caafimaadka oo arintaas isku xil saartay dadka soo dhiibay oo finland somali eh, association dowladda finland qaybta wasaaradda unitkeeda ta- qaybta taranka intaba waa u mahad celinayna maadaama caruurta ay yihiin dad iska baahan dadka meesha jooga isbitaalka uu yahay maxay ato dad ka imaada gobolada badankood una baahan in ay wax loo kariyo un marka boorashkan wuxuu ka tari doonaa kuleetaba inay arintaas helaan muxidiin macalin cabdulle sn t v
taliyaha cusub ee qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoo halkaasina si weyn ay ugu soo dhoweeyeen saraakiisha ciidanka ee halkaasi ku sugan warkan waxaa baydhabo nooga soo diray siraaji sheekh isaaq saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo saraakiisha ciidanka daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta magaalada baydhabo kusoo dhoweeyey taliyaha cusub ee qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal ibraahim yarow saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo saraakiisha booliska iyo kuwa ciidanka daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya ayaa taliyaha cusub kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo taliyihii hore ee qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal bilay ibraahim maxamed ayaa sheegay in taliyaha cusub looga baahan yahay in uu sii wado howsha ciidanka oo uu sheegay in haatan meel wanaagsan ay marayso
waxaan halkan kusoo dhaweynayaa saleeyo guuto ibraahim la'aadan yarow oo ah taliyaha cusub ee qaybta lixdanaad Een, sidaysan hanin kala qayb galeen xafladda tan saraakiisha noocyada kala duwan oo ciidamada qalabka sida sida kuwa booliiska nabad sugidda asluubta daraawiishta iyo taliska saraakiishii qaybta lixdanaad aad ayaan idinku mahadinaynaa waxaan jecelahayn in wakti dhow waa laba maalmood ama saddex maalmood gudahooda hilkaas uu la wareego taliyaha ciidanka booliiska gobolka baay mahad cabdiraxmaan aadan oo isna warbaahinta qaranka soomaaliyeed la hadlay ayaa sheegay in taliyaha cusub ay isla soo shaqeeyeen haatan uu ku faraxsan yahay in mar labaad ay wada shaqeeyaan
waxaan meeshaan ku soo dhowaynaynaa kuna sii sagootinaynaa sii sagootin iyo soo dhowaynba taliyii hore ee qaybtii lixdamaad baydhabo iyo baay iyo bokool oo degaankeedu yahay waxaana ku soo dhowaynaynaa taliyaha cusub ee qaybtii lixdamaad ee fadhiyadeedu yahay baay bokool iyo gedo sarreeyo guuto ibraahim yarow waxaana sii sagootinaynaa bile sarreeyo guuto bile ibraahim yarow baydhabo waa iska saayaan kuma cusbo waxyaroo ka maqnaa sharafay u tahay isagoo waxyar lay maqnaa inuu haddana xilkii asiga ahaa taliyii qaybtii lixdamaad dib ugu soo laabto annagana farxaday noo tahay asigana keligii farxad uma ah annagana farxaday noo tahay waana wada shaqayn jirnay haddana waa wada shaqayn doonnaa kan hadda tagayna waa wada shaqaynaynay sidii aan jenaraal bile ula shaqaynayn umbaan adna kuula shaqaynaynaa iyo si ka si fiican taliyaha cusub ee qaybta lixdmaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal ibraahim yarow isaaq ayaa isna sheegay in maanta uu ku faraxsan yahay in mar labaad loo soo magacaabo taliska qaybta lixdmaad
runtii jenaraal bile aada u mahadsan yahay soo dhoweynta wanaagsan uu maanta noo sameeyey isaga iyo saraakiishiisaba waa uga mahad celinaynaa aniga meeshaan kuma cusbi horaan u joogay haddana waa joogayaa haddana berri waa lay beddelayaa waa dhaqanka seerjitaa saas ah run ahaantii waa isu dambaynaa kolle waa wada hadlaynaa waana iswada arkaynaa dhammaan saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo kuwa koonfur galbeedba shaqaa noo taalla shaqadaasaan rabnaa inaan wada qabanno haddii ilaahay uu raalli ka noqdo runtii soo dhoweynta mar labaadaan ka mahad celinayaa aad isoo dhoweyseen aadaad ugu mahadsantihiin siraajishaysaaq warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee magaceeda loo soo gaabiyo u n h c r ayaa walaac xoogan ka muujisay go-aankii dowladda kenya ay ku sheegtay in ay xirayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma ee dalkaasi kenya warkan waxaa faahfaahinaya cali cabdiraxmaan aadan
war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda u n h c r ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa lagu sheegay in hay-adda dowladda kenya ay ka dalbanayso martigelinta qaxootiga kumanaanka ee ka kala socda dalalka soomaaliya iyo suudaanta koonfureed waxayna sheegtay in xaaladihii markii hore qaxootiga ku qasbay inay dalalkooda ka soo qaxaan aan weli xal dhammaystiran laga gaarin u n h r ayaa dowladda kenya ka codsatay inay dib u eegto go-aankii ay ku sheegtay inay ku xidhi doonto xerooyinka dhadhaab iyo kaakuma ee dalkaasi kenya islamarkaana ay ka fogaato inay ku xadgudubto waajibaadka caalamiga ka saaran ilaalinta xuquuqda qaxootiga kumanaanka ee kuwaas u baahan in laga daryeelo xaaladaha qalabsan badbaadada boqolaalka kun ee qaxootiga ee ka kala socda dalalka soomaaliya iyo suudaanta koonfureed waxa ay yihiin kuwo ka faa'iidaystay deeqsinimada dowladda kenya maadaama dowladda kenya ay rabtay inay ahaato hormuudka wadamada gobolka ee marka loo eego ilaalinta xuquuqda qaxootiga waxaa sidaasi lagu sheegay bayaan ay u n h r ka soo saartay xafiiskeeda magaalada nairobi xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda kenya karanji kijuku ayaa maalintii jimcii lasoo dhaafay waxa uu ku dhawaaqay in xukuumadda kenya aysan sii wadi doonin martigelinta qaxootiga intaa ka badan islamarkaana waxa ay kenya ay kala dirtay waaxda qaxootiga diiwaangelinta u qaabilsan master kibiju ayaa sidoo kale sheegay in dowladda kenya ay iridaha u laabi doonto xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyo kakuma muddo gaaban gudahood taas oo uu sheegay inay u sameeyeen ammaanka waddankaasi oo uu sheegay inay khatar gelayso xukuumadda kenya ayaa martigelisay in ka badan lix kun oo qaxooti ah kuwaasoo muddo rubaco qarniga ku noolaa deegaanka adduunka qaxootiga ku noolina ugu weyn ee dhadhaab iyo deegaano kale oo dalkaasi kenya waxaana ay sheegtay in xukuumadda nairobi inay dhibaatooyin aad u daran oo dhanka amniga ay ka soo wajaheen muddadii u dambaysay ee dhibaatooyinka halkaasi ay ka socdeen dowladda kenya ayaa sidoo kale waxaa qaxootigaasi ay martigelisay tobanaanka kun gaaraya waxa ay ka kala socdeen dalalka soomaaliya suudaanta koonfureed etoobiya d r congo iyo waddamo kale kuwaas oo hay-adda qaramada midoobey ay sheegtay inay quudinayso islamarkaana ay gacan ka geysanayso sidii dadkaasi loo daryeeli lahaa dowladda kenya ayaa go-aankani qaadatay sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii markii weerar lagu qaaday jaamacadda gaarisa ee magaalada gaarisa halkaasoo lagu dilay ku dhowaad laba boqol oo qof oo dhan oo arday jaamacaddaasi wax ka baranaysay hase yeeshee dowladda kenya ayaa maalmo gudahood waxaa go-aankii ay kuay ku sheegtay inay xiri doonto xirooyinka ay qaxootigu ku nool yihiin dalkaasi kenya ka laabatay waxaa sidoo kale jiray heshiis u dhexeeyey oo saddex geesood ahaa ee dowladda kenya soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobey ee u n s r kaas oo si tartiib tartiiba ama si iskooda qaxootiga ay ugu laabtaan waddamadii ay kal hore ka yimaadeen
maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaa deeq dawo ah oo ka timid finland waxa ay u qaybiyeen xarumaha caafimaadka ee magaalada jowhar warkani waxaa magaalada jowhar ka soo diray abuukar maxamed bacadle
qalabkaani caafimaad ee maanta loo qeybiya isbitaalada ku yaal qalabkaani caafimaad ee maanta loo qeybiya isbitaalada ku yaal magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa ahayd mid maamulka gobolka shabeellaha dhexe ay ku soo wareejisay dowladda fiinland madasha xafladda qalabkaani lagu wareejinaya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliin ka kala tirsan cisbitaalada ka howlgala degmada jowhar iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe heer gobol iyo heer degmo ugu horreyn waxaa madasha ka hadla gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe cali cabdulaahi xuseen cali gudlaawe kaasi oo agabkaani caafimaad ku wareejiyey maamulada cisbitaalada ka howlgala magaalada jowhar gudoomiyahu hadalkiisa sii wata ayaa kula dardaarmay mas-uuliyiinta isbitaalada intersos iyo m c in qalabkaani caafimaad ay bulshada ugu adeegaan
saraakiisha ciidamada qaybaha qalabka sida qaybahooda kala duwan bahda saxaafadda iyo guudaanka soo qaybgalayaasha xafladan maamulayaasha labada isbitaal ee intersos iyo isbitaalka i m c iyo guud ahaan inta goobta aan ku sugan waxaa idinku salaama salaamta salaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu bacda salaam allihina abuurtaan u mahad celinaynaa oo naga dhagoba muslimiina xafladda aan maanta isugu nimid waxay ku saabsan tahay qalab naga soo gaaray dalka finland gaar ahaan magaalada esbon oona soo gaarsiiyey nin xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka magaalada esbon ee dalka fimaadka oo iyaduna qayb ka eheeday sida wareejinta goobtan ugula wareejina iyaduna goobjoog ka eheeday qalabkaas oo isugu jiray sariiraha jiifka iyo mishinno oo maaragtay laba ahoo waaweyn iyo maaragtay qalab kaloo caafimaad oo isugu jiro muxuu ahay qalab yaryar sida maaragtay daawana way ku jirtaa iyo guud ahaan qalab caafimaad aan dhihi karnaa oo isku jiro aan rabnaa halkan inaan maanta kula wareejino labada isbitaal ee i m c iyo maaragtay isbitaalka antersos oo isbitaalkii maaragtay gobolka ah iyo kan hooyada iyo dhallaanka ee gacanta ay ku hay jirto msfadan ay gacanta ku hayso i m c aan rabnaa inaan ku wareejino sariirihii dhinaca kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe cali cabdulaahi xuseen ayaa deeq dharaha ku wareejiyey mid ka mid a xeryaha barakacyaasha degmada jowar kaasi oo ugu qaybiyey qowsas sabool ah oo degan kaamka sheekh cumar ugu dambayntii gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe cali cabdulaahi xuseen ayaa kormeeray bukaan ku jira isbitaalka intersos waxaana xusid mudan in qalabkani caafimaad loo qeybiyey xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada jowar sanadkii hore dowladda fiinland ay ku soo wareejisay maamulka gobolka shabeellaha dhexe si wax loogu qabto shacabka ku nool gobolka shabeellaha dhexe abuukar maxamed bacadle warbaahinta qaranka soomaaliyeed shabeellaha dhexe jowar
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ciidamada qalabka sida ee dalka ruushka ayaa shalaytoo waxa ay soo qabanqaabiyeen dhoola tus milatari oo aad u weyn kaas oo ay ku sameeyeen bartamaha magaalada mooska ee xarunta waddanka ruushiya waxaana dhoolatuskaasi milatari lagu xusayay kow iyo toddobaatan sano guuradii ka soo wareegatay dagaalkii labaad ee dunida markii midowgii hore ee sofiyeetku ay ka guulaysteen naasigii jarmalka xaflad ka dhacday magaalada moscow ayaa waxaa lagu soo bandhigay qalab milatari nuucii ugu dambeeyey ee ciidamada ruushku ay isticmaalayaan kaas oo ay ku jira gantaalaha balaastikada ee ridada fog oo loo yaqaano r s afar iyo labaatan oo xambaara madaxyada nukleerka waxaa dul heehaabayay hawada magaalada moscow gaar ahaan xarunta cas meesha loo yaqaano diyaaradaha dagaalka iyo diyaaradaha rida gantaalaha culus waxaana ka mid ahaa hubkaasi mid lagu tijaabiyey dagaalka suuriya iyadoo diyaaradaha dagaalka ee dalka ruushka ciidamada dowladda suuriya ay ka taageereen dagaalka ka dhanka ah kooxaha mucaaradka ee hubaysan dholadulkaasi militari ayaa la sheegay inay ka qayb qaadanayeen ciidan cusub oo ilaalada qaranka ah oo hadda la sameeyey ciidankani ayaa la sheegay in lagu hubayn doono nuuc cusub oo qoryaha loo yaqaano a k m s kuwaasoo ah nuuc horey aan loo isticmaalin ciidankani ruushku ay sameeyeen ee ilaalada qaranku waxaa shaqadoodu ay noqon doontaa la dagaalanka argagixisada iyo dembiyada abaabulan howshaas hadda waxaa sii wado ciidamo gaara oo loo yaqaano omon iyo sobar oo hoos taga wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ruushiya dhoolatuska militari waxaa ka qayb qaatay ilaa toban kun oo askari boqol soddon iyo shan baabuurta gaashaamana iyo koob iyo toddobaatan diyaaradood oo nuuca dagaalka ah wasaaradda difaaca waddanka maraykanka bentagonkuna waxa ay xaqiijisay in la dilay nin layidhaahdo abuwahiib oo ka mid ahaa hogaamiyeyash sare ee kooxda daacish kaasoo lagu dilay duqayn ka dhacday gobolka alamdaar ee dalkaasi ciraaq bentagonka maraykanku waxa ay sheegeen in ninkaasi dhowr jeer oo hore geeridiisa shaaciyey laakiin ay si qalada arrintaasi u dhacday oo ay beenowday waxaana ay sheegeen hadda inay xaqiijiyeen in ninkaasi oo ka mid ah hogaamiye share ee daacish duqayntaasi lagu dilay abuwahiib waxa uu dhashay sanadkii iyo lixdii waxaanu bartay culumta xisaabta isagoo la sheegay in uu ahaa xubin aad u firfircoon oo ka mid ah dowladda daacish maraykanku ninkaasi waxaa horey ay ugu qabteen dalka ciraaq dil ayaa lagu xukumay hase yeeshee waxauu xabsiga ka baxsaday uu cararay sanadkii waxa uu kusoo caanbaxay dil uu u geystay darawaleen baabuur xamuula kaxaynaysay oo lagu dilay xadka u dhexeeya suuriya iyo dalka ciraaq waxaanay darawaleentaasi u dhasheen dalka suuriya sanadkii labakunsaddexiyoobanka ayuu laayay darawaleentaas isagoo kusoo caanbaxay dilka dadkaasi dilka darawaliintaasi u dhashay dalkaasi suuriya isbahaysiga maraykanku uu hogaaminayo ayaa sanadkii labakunafariyoobanka waxay weeraro la bartilmaameedsanayeen xarumo ballaaran oo ay ku leeyihiin qaybo ka mid a dalkaasi ciraaq maleeshiyaadka daacish waxaana ay hadda si dhaba u xaqiijiyeen in ninkaasi lagu dilay duqayn ka dhacday gobolka alamdaar warkii oo dhegaystayaal subaxnimadan idinkaga imaanayay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciddii warka iyagu uu seegay isagoo maqal iyo qoraal ah waxay ka heli kartaa bogga aynu internetka ku leenahay ee radio muqdisho net